ciidamada dowladda waxay la wareegeen deegaanka toorotorow iyadoo uusan wax iskorimaada ka dhicin kahor inta aysan tegin ciidamada deegaanka toorotorow waxaa deegaankaasi isaga baxay kooxda al-shabaab lamana oga sababta rasmiga oo ay shabaab uga baxeen deegaankaasi ciidamada galay deegaanka toorotorow waa ciidamada danab oo ka tegay garoonka beledoogle sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal aqoon-yahanada gobolka shabeellada hoose qaarkood ayaa soo dhoweeyey in dowladda federaalk ay la wareegto deegaanka toorotorow oo ah deegaan istaraatiiji oo shabaab dhaqaalo badan ka soo geli jiray sida uu hadalka u dhigay cabdifataax cabdulaahi maxamed shigshigow oo v o a la hadlay halkii subaxdii galeen ciidamada dowladda deegaanka degmada toorotoro wax dhibaato kama dhicin wax ishorimaad kama dhicin haddaan nahaya dadka deegaanka toortoro kasoo jeedo aada usoo dhaweyneyna howshaan oo aada u wanaagsan ay qaadeen ciidamada dowladda toorotoro marka bal sharaxaad naga sii deegaan cinkey ayuu ahaa toortoro wuxuu ahaa deegaan istaraatiiji ah qolada qolyaha argagixisada wuxuu ahaa deegaanka keliya iskugu yimaadaan dhammaan shacabka degan duulooyinka hoos yimaada toortoro wuxuu ahaa wuxuu ahaa meesha keliya dhaqaalaha badan dhaqaalo badan ay ka samayn jireen qolyaha meesha haystay argagixisada haddana aada usoo dhaweynayna in ciidanka dowladda dhacantooda soo galo dhanka al-shabaab weli wax wara lagama hayo oo ku aadan sababaha ay uga baxeen deegaanka toorotorow sidoo kale ma cadda ciidamada dowladda inay sii joogayaan deegaanka toorotorow iyo inay dib ugu laabanayaan fariisimihii ay kasoo tageen mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo